taswiirta sagaaliyo tobanaad haddaba bool waxa uu tegey gariiga magaalada atnis waxaanu halkaasi ku arkay sanabiyo fara badan oo la caabudo oo dad fara badan oo joogay magaalada atnis waxay ahaayeen macallimiin dadka bara sida loo caabudo sanabiyada oo bowl dadkii joogay magaalada atnis waxa uu kala hadlayey wax ku saabsan ciise qaar badan ayaa dhegaystay oo weydiiyey su'aalo maalin maalmaha ka mid a ayaa ninkii bawlos waxa uu kula hadlay dad aad u fara badan oo meel iskuu soo ururay oo wuxuuna ku yidhi haa waxaan idin arkayaa nimankiinnani inaad raacisiin nimankiinna macallimiinta ah ee sanamyada idin baraya oo xataa waxaad samaysateen meel la'aala bari oo waxaad ku qorateen ilaah ma naqaanno haa ilaah ma taqaanin laakiin bawlos waxa uu yidhi waxaan halkan u imid inaan idiin sheego kan uu yahay ilaah ilaah waa kan sameeyey wax walba waxa dunida dhulkayga jooga cirka iyo waxa ka hooseeyaba oo waa uu joogaa meel walba oo uu ku nool yahay umana baahno in uu ku noolaado meelahan sanamyada ah iyo waxyaalahan xun ee aad samayseen oo xataa ilaah uma baahno in dadku markaasi ay isaga cunto u keenaan waayo ilaah waa qaadir waana mid weyn oo boolos waxa uu dadkii ku yidhi dadka dunida oo jooga oo dhan waxaa laga sameeyey nin iyo naag kuwaasi oo ahaa xaawo iyo aadan oo ilaah ayaa dadka oo dhan sameeyey oo ka sameeyey ninkii iyo naagtii la odhan jiray xaawo iyo aadan oo ilaah dadkii waxa uu dhigay meelo fara badan oo kala duwan oo diinatan ah idinkuna waxaad ka mid tihiin dadkaasi haddaba waxaa loo baahan yahay inaad ilaah raadisaan ilaah inagama foga oo waxa uu naga sameeyey ekaantiisa markaa looma baahno inaan ilaah ka fiirfiirno oo aynu ka raadinno meelaha sanamyada iyo meelaha xunxun ilaah waxa uu soo diriyey dunidatan wiilkiisa keliya inuu ka dhasho gabadh bikrad ah oo wiilka ilaah waa ciise markii uu jiray soddon iyo saddex sanno waxa uu ku dhintay oo uu ku duldhintay iskudallaabta si markaasi dadka dembiyadooda ugu dhinto oo ciise dhimashadii waa uu ka sara kacay oo xabaal kuma jiro maantana waa uu nool yahay ilaah waa uu doonayaa inuu dadka dembiyadooda cafiyo laakiin ilaah waxa uu dadka ka doonayaa inay u toobad keenaan oo ay dembiyadooda ka soo noqdaan si markaasi iyaga u cafiyo dadkii waa ay dhegaysteen boolos waxayna rumaysteen in ilaah uu ka sara kiciyey dhimashada ciise oo dadkii dhegaysanayay qaarkoodna waa ay qosleen oo ay iska tegeen haddaba saaxiibayaalow ma waxaad tihiin sidii dadkii waddankii gariiga ee magaalada atanis ku noolaa ee caabudayey sanamyada ee caabudayay ilaaha aanan garanaynin haddaba saaxiib adigu miyaad samaysaa waxyaala la qalqalo iyo waxyaalo camala oo wan wanaagsan oo aad u bixisaa ilaah markaasi aadan garanayn meel uu joogo haddaba saaxiib waxaan kuu sheegaynaa inuu yahay ilaah ka runta ah ama kan loogu iman karayo ciise masiix oo keliya